adeer macaan allah ku barakeeyo waxaan horta ahay wakiilka ufadhiya muasasatu raxma luuq ma garat kolka baardeerina waa joogaan dolowna waa joogaan buurdhumona waa joogaan marka waa sidaas loo haddaan warbixin guudkaas iyo weliga xajmigiisa iyo wuxuu kusoo ziyaaday shalay mar la joogay afar saac baa weligaas wuxuu kasoo jabteeyey meelihii horaana aad mataqaanaaye aada u maqashay oo ahayd muxuu ahaa carada waa taqaanaaye hadduu alena isbatal gadaal laga sameeyo oo idaala ka sokeeyo oo cakaara ku shubhayo inta u dhexaysa aargada intaasu isla soo fatahay laba tug oo waaweyn baana saddex tug oo waaweyn baana u daran tug wuxuu maraya xabada liyaaxyaha madaxeeda halkaas mugada ooga shubahayaa oo sanadkan uu samaystay midna waxaa ooga shubahayaa cakaaro sokadeeda suuqii hore ee xoolaha oo cakaaro iyo tug weyn ka shabay labada tug bay ka buudeen biyuhu kuna buundaday dul mareen iyo labada gees waa ka mareen ma garad biyuhu markaa shalay baa la bilaabay diidiga in aadan laga baxo oo dhanka cakaaro loo baxo xalay goor dhaxal la joogo waa la mari waayey dadka marka waxaa weye unta dalaalato oo jiraha soo raacdo istakata mooyaane waxa isu socda ma jiraan meesha aargada udhexaysa iyo muxuu muxuu ahay odayaal oo guddi guurta oo la qabtay bay xarig soo gadeen xarga soo gadeen dhowr ah waxay ka soo xireen meesha la yidhaahdo hoteelka reaf iyo aargada bay mid ku xireen waxay keeneen meel ajabka la yidhaahdo dhexe ku kale kasoo qaadeen waxay keeneen cabdi kataan meel la yidhaahdo oo hoteel ku leeyahay farmasha iyo gurihiisa agtooda oo biyaha ka socdaan baa lagu xiray midna nuuro ma garanaysaa islaan la yidhaahdo oo dhexe oo guri aadan warsamo gadaashiisa ayaa lagu xiray iskuulkaas hoose yaa lagu xiray marka dadka dhalinyarada marka xarigaasay qabsanayaan dadka xoog gale oo saasay isla socdaan magaalada hoosena waxa weeye stationka derbigiisa yib uu ku dhacay wuu soo hirqlaynayaa oo mar walba jawaanaha booliiska saartay oo waxa weeye ilaaha idankiis muxuu ahaa inuu soo jabteeyo idhowya laakiin derbigii hoteelkan weynaa dhexe guriga waa taqaanaa muxuu ahaaye raashiq doon kokolada laga cabi jiro bundada ku aadanaa xaggiisa idin hoteelka weynaa oo cabaas erkii eli maxamed afi ahaa hoteelkii balaarnaa halkaasuu ka dilay biyo halkaas kasoo boodaya bundada isla qabteen bundada meel bay qabteen oo biyihii waxaa la saaray jawaanaheeda tiro badan baa la saaray dadka juhdi iyo waxaa kaloo jiro ani hadda sheekh maxamed bartalanan deganaa meel oo adow camal oo meesha ugu sareysay dhaxday biintii kasoo boodeen baa baa ilankaygii hadda qulqulhayaan oo dhankaana u boodeen oo haddana togi kale ay la doonteen marka waxaa weeye dadkaas waa qeebla yuurub way fafadhiyaan hadda dadka waxay ka shirhayeen masaajidka maraysu imaaninta soo hortay doon aan u dirsana muxuu ahaa dadweynayahan dhahan inoo keeno aan ku qaxna way haddii biyahaas kasii daraan dala noocaasa laisku keenayo waxaa weeye marka adeer macaana biyihii saacadba saacadba waa kasoo darhayaa
waa gartay maalmahan dambe degmada luuq fatahaad waa tii ay ka dhacday sida lala wada socdo dhowr maalmood ka horna xaalada luuq caadi ay kusoo laabatay markaa saaka xaaladan maxaa isbedel ay keeni kartaa
xaaladan waxaa isbedelka ku keenay waxa weeye roob socday afar iyo labaatan saac socday saaad og tahay shalay ilaa hamiin hore oo dhan inuu qaado waa uu diiday roobkaasna wuxuu ishayay bulgaras ilaa mataqaanaayo waadi kasoo shubo nalabkaas iyo ooniya xaggeeda oo soo mara guri burdo ceel burdo ilaa meesha la yidhaahdo muxuu aqoonay iyo boolgaras laba saddex boolada waaweyn laba sii darayn ilaa toogii ka yimaadaan weliba lala eeg baalkaa biyo ka keena xareed oo roobka ishayay midna kii doolow aha oo mataqaan ka imaanayay ilaa raamo ilaa dhulkaana ushayaa meeshaasu soo qabtay waxa weeye annagana kii lagu daahayay meel la yidhaahdo muxuuha gudinay ilaa iyo muxuu aha baadiyahan mataqaana shaafeen oo ka shisheeya weliis kasoo noqday oo weliis usoo daray si ay kaga soo yaacayeen meel walba tog ku aadana ama meel raamo ku aadana biyaha waxay socdeen ilaa ma garanaysaa shan iyo toban oo kilomitr toban iyo sideed labaatan intaas oo biyihii biyiga ka yimid mayiga iyo kuwa ay keeneen intaas oo aan kuu sheegahayo baa isqabtay weliga oo buuxay hadday kusoo dareen marka banaanku iska qaadsiiyey oo biyihii meel ay galaan oo ay weliga mataqaanaaye ma dhicin marka wuu iska soo saaray weliga biyihii marka hadduu iska soo saarayna magaalada ayay aadeen waxaan ku weydiinayaa warar soo baxay waxay sheegeen in buundada dhaawac uu soo gaaray oo biyaha ay ka sarmeen warkaasi maxaa ka jira
warkaasaan kuu sheegi waxaan kuu sheegahayaa buundada biyahan kasoo booday hoteelka xaggiisa argada ayaa meel qodan hayay maamulkiibaa jawaano diray meesha ayada ahayd oo dhaawaca biyaha ku weyn oo godka ahayd oo qodmaysay jawaanaha la saaray marka saa darteed waxaa weeye marka hadda dhaawac aad u halisa biya hadda socda inay sii qodaan mooyaane hadda waa roon tahay jawaana waxbaa la saaray biyihin waa ku socdaan wixiiban hadda kadib isu yiyaado oo kasii dara mooyaane hadda wax hadda dhimasho oo weyn ma dhicin oo laakiin buundada biyihii ka boodaya ilaa dhulkan tacda yaa ku qulqulahayo farar kale ay noqotay jidin kale ay usaylaysaa kuwakale waa soo dhawaadeen meel dhexay taagan tahay marka buundadaana waad ogtahay waa buundo aad u da-weyn xajmigeedana wuu adag yahay oo alxamdulilah difaac ba ilahay difaacin oday dalayo dhan baa ka batay lagama bixin kara biyo hadda istimaan baxray waxbaa loo diri jiray oo xargeynta oo xelaha ka bixin jiray hadda waa lagu dhawaan waayey marka wax dad dad mooyaane hadda bajaaj gudoomiyaha waa u diiday marka laakiin waxaa weeye xaaladeeda waa hadda waxaa weeye ma dhimanin waa roon tahay laakiin biyo hadday sii socdaan inay qudmaysay u egto meeshaan hadda jawaanadala saare ay wax gaarsiisa
waa tahay markaa su-aasha kale aan jeclan ku weydiiya ayaa waxay tahay fatahadan oo kale maalmahan dhulku wawigu wuu fatahayay meelo badanna saameyn ayuu ku yeeshay magaalooyin badanna waa tan buundooyin ay go-een marka ma isla socon karaa midda saaka waa midii ugu ballaarneed ee gobolkeeda soo marta
ha saameynta ugu ballaarneed oo inta hadda ka horreysay inta anaa naqliyaystay beerta biibaxa ayaa waxaa weeye eh, way biibaxday laakiin laba meelood buu biyo kasoo dhawaaday meel suuqa xoolaha xaggiisa ah oo el- oo kore ee la sarsaaray jawaano oo biyihiin halkaas alla gadaal u celiyey iyo meeshaan mataqaanaa la yidhaahdo muxuu ahaa biyihii buulagereed oo mataqaanaa caadiga ahaa haddana ajab shidaal eh, gadaashiisa looga ay guri ku yaalaan oo dhankaan taada kusoo aadan oo way kasoo dhawaadeen Eh, doctor calinuur raxmatullahi caleyhi ayaa jeewaadaas marka jawaano iyo waxaa la saarsaaray loorar baa la saaray biyihii ayaga halkaas eh, wax yar bay biyo dawarisay way laabteen xilligaas ka sabkeed biyisaa noqdo ama sooda dhawaada hadda waxaa laga jawaaba malayna muddo soddon sano waaba ku dhowdaana malay haddayna ahaynba eh, xilligaas ka soko wax biyaha naqanaysaa xilli kale waxaa la sheegaa boqol iyo boqol iyo afar sano eh, ilaa idankii muxuu ahaa talyaanigu meesha intuu ka guurayay kureedkaas keliya oo layidhaha magacabaaba loo bixiyey ilaa baqbuul ilaa kureedka ay mareen waa jirta oo sahan ay ka darneed waadaas hade annaga ma soo gaaray odayaal sideetanjiryaal iyo sagaashiyaal baa nooga warrabay laakiin intii dowladda soomaaliya ay jirtay oo annaga hadda aan soo aqliysanay iyo burburkiiba xilligaa labadaas xilli unbay biyo soo dhawaad xilligaa xilli ka daran taariikhda lama qorayso waay xilli ka daran taariikhda ma qorayso